الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رسuuل اللh صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأkرمna بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم xسن أخلاaqنا بالحلم وسهل لنا أbواب فضلك وانshر عليna من khزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa caشhirkii لxaad ee ka mida kitaabka mukhtasaru الsagiir faslun fii maa yadhuru wamaa laa yadhuru faslun haadaa faasil wey fii maa fiima ladii ahaaday yadhuru shayga daahiroobaya ayuu ka hadlayaa iyo wamaa shay laa yadhuru aan daahiroobeyn labadaas baa laga hadlayaa sideedaba waxaa jidha waxyaalo najaaso ah acyaan ama shayaal najaaso ah oo aan marna daahiroobeyn iyo waxyaalo daahiroobaya wixii daahiroobayey waxbaa laynoo ka sheegaya wa tadhuru lkhamru khamradii way daahirowdaa idaa waktigii takhallalat ay khalowdo binafsihaa nafsad ahaanteeda markay khal u noqoto daahir bay noqonaysaa waa khamradii nafteedii bay u khal u noqoto wakadaa waxaa la mid ah annabiidu waxa nabiidka la yidhaahdo isaguna sharaabkaasi waa la mid waa daahiroobaya nabiidkaasoo ka samaysan min atamri timir iyo wazabiibi zabiib marka khamradiibaa waxay noqotay nafteedii bay khal u noqotay nafteedii markay khal u noqotay maxaa looga jeedaa wixii wax ka waalinayay baa ka ba-ay cayn dibadda kaga timid oo ajnabiyana laguma darin khal bay noqotay khamradaas iyo weelkay ku jidho iyo daboolkeeda iyo waxaasoo dhan mar haddii wixii wax ka waalinaya ka ba-een waxyaalaha daahirka noqonaya ka mid noqonaysa waxaan la yidhaahdaa nebiid nebiidku waxa weeyaan waa sharaab haddii muddo loo kaadiyo oo siyaalo waxay u farsameeyaan loo farsameeyo isaguna waxwaalinaya nebiid baa la yidhaahdaa markaasuu wixii wax ka waalinayaa ka ba-ay asalkiisiba u noqdo timiriya zabiib baa awalba laga sameeyey isaguna waa la mid ayib labadaa shay nebiidka iyo khamradu isku hal meel baa ka tirinaysaa waa isla sharaab waxaa shayga labaadoo daahiroobaya wa jildulmeytati meytada ama baktiga shayga meytadaayo dhintaya baktiyey haragiisa iyo maqaarkiisa idaa dubiqa markii la megdiyo markii la megdiyo isaguna daahir buu noqonaya oo xadiid baa ku soo arooray imaamu bukhaariiyo muslim bay wariyeen nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam idaa dubiqa alihaabu faqad dahura uu daahir buu noqdo dabqu muxuu yahay waxyaalaha fadalaadka ee dheeraadka ah in laga suuliyo shay kulul looga suuliyo kulul oo maalan carabka shayga ku dhegi lahaa kulaylkiisa oo kale baa lagu xoqayaa oo lagu zuulinaya korkiisa iyo gudihiisaba ayib baruurihii iyo xayrihii iyo waxyahilbihii iyo wixii soo raacay oo dhan baa laga waxaynaya timihii iyo waxaas hadday badan yihiin baa meeshii laga laga waxaynaya ayib markii saas la sameeyo oo la megdiyo wuxuu la mid noqonayaa maro maro aan daahir ahayn oo kale maro mutanajisa maro najaasaah oo kale sidii loo daahirin jira markaa usii daahiri haraggan la magdinayo waa harag wuxuu najaaso la noqday baktigaas uu baktiyo dhintay ee awal haddii uusan baktiyeen harag caadi oo fiican oo daahir oo noqon laha marka waxaa jira waxyaalo haddii markii horeba hadday baktiyaan iyo haddii kaleba haragoodu najaaso iska yahay sida ayga iyo doofaarka iyo wixii ka farcama kuwa haragoodu magdin iyo waxba u tari mayso marka muhiimaddu waxaa weeye sheygaa markii la magdiyo xukunkiisu waa xukmu thawbi lmutanajis mare mutanajisa xukunkeeda oo kale najaasa mutawasita waa in la daahiriyo wey najaasadiisa ee la iskaga suulinayaa marka oo loo maamulayaa waa tana waidaa tanajasa marku najaasoobo shay-un shay marku najaasoobo bibowlin kaadi uu ku najaasoobo shay baa najaasoobay bibowlin bisababi bowlin kaadi darteed kaadi buu la najaasoobay bibowli kelbin maya ay kaadidiis aw khinziirin khinziir kaadidiis aw farci axadihimaa labada midkood farciis aw amase wuxuu la najaasoobay shaygaani lucaabihi dhareerkiis buu la najaasoobay ow amase rawhihi digadiisi buu la najaasoobay ow amase caraaqihi dhididkiisi buu la najaasoobay waaye sidaa hadday dhacdo intaa mid ka mida ow amase badanihi badankiisi walxaal huwa isagu radbun mid qoyan uu yahay kan la taabanayo waa qoyan yahay ama kan la taabanayo waa qalalan yahayoo waxaa taabanayaa qoyan qusila waa la mayrayaa sabcan toddoba jeer toddobadaasoo ixdaahunna mid ka mid a bituraabin masxuubatun bituraabin ciid lala saaxiibeeyey ama mamsuujatun bituraabin turaabkaasoo daahirin daahir naftiisa u ah dahuurin waxna sii dahiraya oo aan mustacmaliya waxa ahayn waxaana meesha ku taxan oo dhan waa wixii ayo doofaar iyo farcood ka yimid bibowli kelbin ow khinziirin doofaar kaadidiisa ow farci axadihimaa ow lucaabihi dhareerkiisa ow rowthi digadiisa ow caraqihi ow badanihi waxaasoo dhan labadaas bahal iyo wixii ka yimaadeen wixii ka farcamay waa najaasadii muqalladada ahayd toddoba jeer baa la dhaqayaa toddobadaa mar ka mid a waxaa lagu darayaa ciid ayaa lagu dhehaya isagoo qoyan bay istaabteen haddii wuxuu qalalan yihiin waxba isma yeeleen laba qalalan waxba isma gaarsiiyaan waaye waxaa la yidhaahdaa jaafin maca jaafin daahirun mid qalalan oo mid qalalan la kulmay waa iska daahir bilaa khilaaf laba qalalan oo istaabtay ayg hadduu qalalan yahay istaabtaan waxba kala qaadi mayaan isgaarsiin mayaan najaasadaasi waa tii muqaladadahay toddobadaa jeer baana la mayrayaa wuxuu yidhi wa idaa tanajasa turaabu turaab iyo ciid meela hadday najaasowdo maxay ku najaasowday biwuquuci daalika kaa la soo sheegay ku dhicidiis ay kaadidiis iyo doofaar iyo wixii ka farcamay digadiisii iyo dhareerkiisii iyo dhididkiisii iyo wixii la mida baa dhulkii baaban hadda najaasadu gaadhi waxaasaa ku daatay meel bo- dhul ah yagfiihi waxaa kaafinaya oo ku filan sabcu maraati toddoba jeer oo bil maa-il khaalisi biyo khaalisa lagu mayro taas baa ku filan toddoba jeer baa la mayraya biyaha khaaliskaabaana lagu mayraya intaas baa iyada ku filan meeshaa maxaa baxay toddoba jeer baa la dhaqayaadaan lagu leeyahay dee meeshu iyadaaba ciid ahayd markii ciidda ahaa mayaa loo baahanayaa mise loo baahan mayo dee meesha iyadaaba ciida najaasadu gaadhay toddoba jeer ubaa la dhaqayaa hadda bes ayib ciid kale uma baahna ciid haddii keentid awal baa ciidi taale taxsiilu lxaasil wey wixii yaallay unbaa keenta ciid baa taale ciid kalaa keenta waaya taasina waa taas biyahaas asaa loogu mayraya toddobadaa jeer baa la dhaqaya ayib marka eygan iyo doofaarkan iyo waxaani eyga daliilku wuxuu ku soo arooray in uu najaaso yahay laakiin daliilku kuma soo aroorin hilibkiisa xaaraamnimadiisa doofaarkana waa ka suxun yahay eygoo daliilku wuxuu ku soo arooray hilibkiisa inuu xaaraan yahay laakiin daliilku kuma soo aroorin inuu najaaso yahay mid waxaa soo aroodhay inuu najaaso yahay hilibkiisana lagama hadlin midna waxaa soo aroodhay walaxma alkhinziir hilibkiisu inuu xaaraan yahay najaasadiisana lagama hadlin sidaa markay tahay eygii waxaa looga qiyaas qaatay khinziirki xagga hilibka labaduba hilibkooda waa xaaraam khinziirkiina eygii baa looga qiyaas qaatoo labadooduba waa najaaso midbaa midbaa dhanka kale laga haleeshiy halkaasaa lala mara madaahibtu waana ku kala duwan yihiin oo waxa weeyaan najaasanimadaas waa ku kala duwan yihiin wamaa kii tanajasa najaasooba bibowli sabiyin waa najaasadii mukhafafadahay ilmo wiil yar kaadidiis wiilkaa yaroo lam yadcam aan quudan khayra labani caana waxaan ahayn macnaha taqadi iyo nafaqaysi uma qaadan caana waxaan ahayn waxa afka haddii laiskaga gasho isagoo aan nafaqo looga jeedin ay tahay dhib male ilmahan waa wiil waxa ka yimid waa kaadi caana waxaan ahayn afka ma saarin cunno ahaan looma siin laba sanana ma gaarin ku dar walam yabluqu lxawleyni laba sanana ma gaarin sheega noocaas nudixa waa la rushaynayaa bilmaa-i biyaa lagu rushaynayaa maca alkhalabati qaalib noqosho maceed iyo walmukaaharati ku badin maceed mukaahara ku badin biyo qaalib ka noqdo baa lagu badinaya meeshii wax gaareen oo kaadidaa wiilkaa yaray gaadhay waaye biyo hadda aan ka da-an weeye baunsaa loogu rushaynaya hadday da-aan waaba mayrid bay noqotayba shardi waxaa wuxuu waa inay wiil yihiin waxa ka yimidna waa inay kaadi yihiin kaadi maxaa baxaya wax kale hadday wiilka ka yimaadeen sida dadka waaweynaa baa la iskaga dhaqaya wiil baa la yidhi sabiyehe gabadhii sabiyadda ahayd baa baxaysa oo wiilkaa iyo gabadhaas hadday doonaan isku da- ha ahaadeene farqi baa u dhexeeyaa layidhi ilmaha inta badan wiilkaa dhabbay dadku u qaadqaadaan kaadidiisu way jilicsan tahay marka xukunkeedana waa la fududeeyey mukhafafaa laga dhigo caana waxaan ahayn waa inuusan quudan isagoo nafaqo looga jeedo haddii laakiin wax kale la siiyey oo cunno ahaan loo siiyey ee aan daawo ahaan loo siin baa baxaysa laba sano waa inuusan gaarin baa layidhi hadduu labadii sano gaaro kaadidiisu tan dadka waaweyn oo kale noqonayso ilmaha kaadidiisa nudixa waa la rushaynahayaa bilmaa-i baa lagu rushaynayaa maca alqalabati iyo almukaahara qalabo qaalib noqosho maceed iyo mukaahara waa ku badin wey waa in dhab loogu shubo wey dareer iyo dhaqidna la gaarsiin maayo waa lagu rushaynaya waa laga majuujinaya hadhow taasna waa najaasadii mukhafafada ahayd midii mutawasidada ahayd ayaa loo soo gelaya oo najaasadii dhexdhexaysay taas bay noqonaysaa wuxuu yidhi wasaa'iru najaasaati najaasaadka inta soo hadhay wax allaale wixii najaaso soo haray ay iyo doofaar iyo wix ka farcamay waa meel waa muqallado wiilkaa yar kaadidiisa shuruuddaa lena waa mukhafafo wasaa'iru najaasaati najaasaadka baaqiga soo haray inta kaleo najaaso jidha tadhuru waxay ku daahiroobaysaa bilghasli ayay ku daahiroobaysaa mayrid bay ku daahiroobaysaa waase idaa zaala markuu zuulo dacmuhaa dhadhankeeda iyo walownahaa midabkeeda iyo wariixuhaa urteedu awsaaftii saddexda ahayd waa inay meesha ka maqan yihiin oo ka zuulaan najaasada awsaaftaa leh cayniyaa la dhihi jiray soo maa midaan awsaaftaa lahaynna xukmiyaa la dhihi jiray aan midab iyo dhadhan iyo ur midna lahayn walaa yaduru wax dhibaataa ma laha baqaau lownin midab baaqi ahaanshihiis aw riixin ur baaqi ahaanshaheed kaasoo casura ou cuslaaday zawaaluhu yaa zawaalkiisu ou cuslaaday zuulidiisa in meesha laga qaado waa way adkaatay meeshii najaasadu gaadhay waa la dhaq midabkii baa la tiri waay dhiiggii bartiisa baa iska muuqata maaro waa loo waay dhib ma laha waaye ama waxaa maaro loo waayoodoo cuslaaday in la meesha laga qaado urti waa la dhaqay waa la dhaqay waa la dhaqay urtii baa suuli weyday dhib male kaasoo casura zawaalu zawaalkiisu cuslaaday wey suulidiisi waa cuslaatay in la zuuliyo meesha laga qaado hadday labadoodu wada joogaan urtii iyo midabkiioo wada jira lama ogolo taa lama ogolo markii dadka aqoonta la yihaahdaan ay yidhaahdaan waxaan in la gooyo meeshay najaasadan ku taalloo manqasaa loogu jarmaha si kale looma goyn karo markay dhahaan halka haddii xaaladdu gaadho sida loo dhaqeeyey maare laga waayo marada in loo gooyo maaha la yidhi rajo kale male waa cafis waay hadhow markuu awoodo inuu zuuliyo hadduu awood u helo misna waa zuulinaya wixii salaaduu tukadana soo celin maayo najaasadaasna sidaas baa iyana loola tacaamulaya saddex jeer markii la dhaqo oo saabuun lagu dhaqo oo maaro loo waayo wixii suuli waayaan waa la iska cafinayaa marka dambe ayib haddii meesha weli iyada dacmigii iyo dhadhankii ka jiro marna iyada lama ogola waa in la mayro wey waxaa soo haray wixii kaloo maayacaad ahaa waxyaalahan kaloo dareeraha ah walaa yadhuru ma daahiroobahayo almaa'icu shayga maaicaayo qoyanee dareeraha ah sida khalka sida saliidda sida subaga iyo wixii la mid ah idaa tanajasa markuu najaasoobo kaasi ma daahiroobayo shay maaci ahoo dareeraha oo aan biyo ahayn ayaa najaasoobay makaasi ma daahiroobaya baa laguuri culimada qaar ba wax ka soo reebreeba waaye si loo daahirinaya kaasi ma jirayso ou ku daahiroobaya hadduu jaamid yahay shay qallalan baa najaasadii ku dhacday najaasada iyo inta hareerahaadabaa inta saa loo soo qorqooro waa la tuuraya subag fadhiyo oo kale xayr oo kale baa najaasa saa ugu dhacda iyada iyo najaasadii inta dhinaceeda saa loo soo qoraya loo soo goynaya intaasaa la tuuraya ilaa wax isgaarayo dareeraha maaha maogta waaye xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida maymuuna laga wareegay jiir baa waxay ku dhacday subag way ku dhex dhimatay nebigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi alquuhaa wamaa xawlaha iyadana tuura waxaa hareerahaadana tuura waxa harayna fakuluuhu cuna marka shaygan maayaca haddii la badiyo iyo haddii si kale la dhaho iyo isagu kuma daahiroobayo taasina wata faslu fi tayamumi buu fasal u yahay tayamumku waa booraysigii weeyaan buu fasal u yahay wayajibu waxaa waajiba atayamumu baa waajiba boorays iyo gebagabays can ilxadai xadad xaggii laga boorayso xadadkii alasqari yaraa waa midka weysada keena iyo walakbari kii weynaa waa midka mayriga iyo qubayska keena goorma la booraysanaya cinda alcajzi markii laga cajizo oo laga tabargabo can isticmaalilmaai biyaha isticmaalidood biyihii in la isticmaalo baa laga cajis oo see looga cajis bisababi faqdihi hi oo maagiyo waayidiisa sababkeed biyihii waa la waayey mar haddii la waayo waa laga cajisa lama hayo waa laga samray wey aw s- waa fii xadarin nagaadi ow safarin safar ama safar ku jira ama nagaadi ahow mar haddii biyihii la waayey kow waa sababtaas iyo walilmariidi midkii xanuunsanaa bisababi waxaa weeye marad jiro darteed iyadana waa la mid bisabab ilmarad iyana waa waayid sharciya biyihii waa u yaalaan qofka laakiin waa jiran yihi waa is- waa waa waayid sharciya tii horena waayid xisiyi ahay waxaa la yidhi biyaha isticmaali waxuu ka baqayaa biyaha hadduu isticmaalo naftu inay ka dhacdo markaas ma isticmaali karo biyaha waxii gaaraya hay gaareen weysada ka tegmayo ama qubayska dhihi maayo lama ogola naftu inuu halaago naftaada ma- ammaano ku saaran weye wixii gaaraya hay gaareen maaha arrin shaqaynaysa ayib ama xubin buu ka baqay manfacadiisu inay meesha ka baxdo hadduu biyaha isticmaalo ama wuxuu ka baqay calaamad xun inuu ku hadho biyuhu gaashi madow iyo dhibaato ku reebaan xubin xubnaha muuqda ka mid a labadii gacnoodoo madoobaada wejigoo madoobaada iyo wixii la mida ama wuxuu ka baqay hadduu biyo isticmaalo boogtan iyo nabarkan caafimaadkeedu inuu daho xanuunku ku sii dheeraado kaasaa la yidhi boorayso biyaha isticmaali waalcibratu fii kulli daalika arrimahaasoo dhanna waa biikhbaari dabiibilcaadili dabiibilmuslimi takhtar muslim ah ahiqati lagu kalsoon yahay warrimidiisaa la qaadanaya Tar- takhtarku mar hadduu kuu sheegay muslim yahay lagu kalsoon yahay isagaa warkiisa la qaadanaya waaye adiga laftaadu haddaa aqoon u leedahay waa waad samayn ka dhaarinta takhtarkii baa yidhi haddaa biyahan isticmaashid waa halaagsamaysaa xaaraan weeye inuu isticmaalo waa inuu weysays- inuu booraysaa waajiba sidaas buu ninkaani samaynaya ama qofkaani samaynaya haddaba u fiirso xanuun buu biyihii la isticmaali waayey waa boorays waa sabab kale waidaa kaana marka uu ahaado fii badanihi qofka jirkiisa jaraaxatun dhaawac taasoo yaduru ou dhibayo bihaa iyada almaa u biyuhu dhaawac baa ku yaalla jiraaxatun baa ku taalla jiibka haddii lahoos sigo taasoo yaduru biha yaduru uu dhibayo bihaa iyada almaa bisababihaa almaa biyahaa dhibaya muxuu samaynayaa qasala wuxuu maynayaa asaxiixa inta fayow meel baa nabarku ku yaal soo maaha inta aan nabarku ku olino fayow ha mayro watayamama waa booraysan caniljariixi meesha dhaawaca ah boorkana xaggee la marin fil wejhi wejiga ugu booraysanaya weliyadayna labada gacnood meel kasta horta nabarku ha ku yaalo ama hawshu ha keentay boor meel la mariyaaye waa un wejiga iyo labada gacnood a meesha loo booreynaya markastaayo waa wejiga iyo labada gacnood booraysiga goormaa la booraysan wayakuunu tayamumu iska jira waa masale muhiima booraysigu wuxuu ahaanayaa waqta ghaslil caliili xubinka jiran dhaqidiisa waqtigeeda xubinka jiran waqtigii la mayri jiray markii la soo gaaro baa la booreysanayaa tusaale qof baa nabar baa wuxuu kaga yaallaa gacan xubnihii kale waa u fayoo yihiin boor booraysi iyo weeso isku daraya laakiin booraysigu waa in la soo gaaro xilligii xubinkan jiran la dhaqi jiray markaad soo gaadhaa booraysanaysaa maxaa hadda ka horeeya gacan weeyaane qofkan waa inuu wejiga soo dhaqo marakan baa waqtigii joogaa marka wejiga haddaa dhaqday ilaa wejigu ma jirane marakan halkaanaa soo gaadhay gacanihii la marayo labaa u door leedahay inaad booraysiga hormarisid oo biyihii dambeysiisid iyo inaad biyaha hormarisid oo booraysiga dambeysiisid intaa weesadoo dhan dhammaysida hadhow baan booraysanayaa lagaama yeeli maayo weesadiio aadan bilaabinna marka horeba aad wejina dhaqin boorayskaan sii horumarinayaa lagaa yeeli maayo waana masale dad badan ku khaldamaan xubinka jiran markii la soo gaaro baaboorka waktigiisa soo gala booraysigu soo markaa xubinka jiran la soo gaaray dhaqidiisu ma soo gelin booraysigiisuna markaasuu soo gala lug hadduu ku yaallo wejigii soo dhaq gacnihii soo dhaq madaxii soo masax lugihii baa la joogaa marka xubinka la yimaado kaa doonta hormari booraysiga iyo biyaha inta fayow dhaq boorayso ama boorka hormari waa sida fiican boorka hormari biyuhu ha dambeeyeen laanna biyahaani waxay kaasii dhaqayaan boorka had yaraa ismarisay saasay ku fiicantay in biyuhu dambeeyaan waaye masaladaas waa wakta ghaslil caliili baa lagu yidhi xubinka jiran dhaqidiisa agteeda boorayskan sanadkii lixaad baa waxaa la yidhi la faral yeel sida culimmadu u badan yihiin sanadka afraadna waa la sheegay ummaddan waxyaalaha lagu khaas yeelado gaarka u ahna waa ka mid yahay baa la yidhi boorayso oo aan ummadihii hore aysan haysanin ayib qofkaani sidaas buu u booraysanayaa marka ka waran haddaad biyo kala weydid ilaa biyo afcabaal loogu talagalay mooya nin baa halkaas tuubo waqfay dadku ha ka cabeen ba yidhi dariiqaasoo suro waddamadaas waa ka buuxaan carabta iyo ama barkad booba halkaa wuxuu yidhi in laga cabo keliya aan ugu talagalo waa biyo musabalaa la yidhahda cabitaan buu ugu talagalay in lagu weesayso ama lagu qubayso lama ogola cabitaankaa loo isticmaalaya biyihii ku ag yaalla marka waa cajzi sharciya biyo ma haysata hadda leanna biyahaani kuuma tirsana waa inaad booraysato ninkii biyahan sadaqaysay uma talagelin in dahaaro loo isticmaalo cabid kaliya ugu talagal hadduu og yahay inuu ninkaani yidhi biyahaasi waa ii sadaqa wixii la doono ha lagu sameeyo waana la cabayaa waana lagu dahaaro qaadanaya dhib male markaa la booraysan maayo biyahan cabitaanka loogu talagalay meesha inta laga raro laga dhaansado ma bannaana in meel kale loo raro guryihiisa inuu la aado ka an yaakudahu lishurbi fii beytihi biyaha cabitaan loogu talagalay markaasaa meeshaa in loogu cabaa loogu talagalo dadka qaar baaba gara galaaskii lagu cabi lahaa iyo meesha sura iyo kursiga lagu fariisan lahaa iyo marka biyaha la cabaya waa la fadhiisaay inuu qofkan iska dhaansado meelo kale la aado lama rabo meeshiisa ha ku cabi ilaa inuu og yahay ama malaynayo ninkii saan biyahan u waqfay inuu ogol yahay in la rarto hadii taa la og yahay ama la malaynayo iska raran karaa dhib male waaye marmar baa waxaa isku imaan karaa qofkii si xisiga xisi ah inuu biyihii ku waayo iyo si sharciya labadaba biyihii waa u muuqdaan laakiin cadow baa u dhexeeya biyihii halkaa jeexay ku jiraan cadow baa isaga iyo biyaha u dhexeeya kow waa xis ahaan ma gaari karo mar labaadna haddee sharcigu uma ogolo inuu qofkaa naftiisa halaag geliyo waa iska booraysanaya masaladaas soo dhaaf qofka jirkiisa waxaa ku taalla dhaawac biyahan waa dhibayaan dhaawac inta caafimaadka qabta ha dhaqo meesha jiran ha u booreeyo boorkana wejiga iyo wuxuu marinayaa labada gacnood masalo halkaa ka qabto manhalku wuxuu yidhi wayuqdi'u kasiiru min annaas in badanoo dadka gafa markay dhaawac ku yaalaan cadala cani lwuduu'i kulli weesoo dhan bay intay iska daayaan bay ila tayamumi booraysiga aadayaan wasaxiixuna anahu yatawada'u awalan marka hore waa weysaysan uma yatayamamu waa booraysanaya qof baa meel nabar kaga yaala suulkaana nabar iga yaala maba maanta maba weesaysanayo wixii o dhan booraysibo ka dhigay gacnihii iyo lugihii iyo wejigii iyo waa u caafimaad qabaan waxbaba ma isticmaalayo boor keliya hore ka aadaya boorayskaas waa wakta ghaslil caliil xubinka jiran dhaqidiisa waktigeeda agteeda markaas waa boorkaas imaanaya kow doonana hormariyo boorka iyo biyaha qof baa booraysay weesadiina sidii tooska ahayd buu ula yimid faralkiibuu tukaday hadhow baa salaad kale usoo gasha muxuu soo celinayaa ma boorkii iyo biyihii mise mid ka mida faralka intuu tukaday haddii ay ka budhay boorkii biyihiiba waa soo celinaya haddaysan ka burin boorka keliyau soo celinaya xubnihii oo dhaqay sidii bay ugu dhaqan yihin hal hal booraysi uusan laba faral ku tukanayn junub haddou ahaa waa isagana waxaa weeyaan waxba soo celin maayo haddousan mar kale isku junubin masaa-ishaani waa masaa-il aada u muhiima waana iska dhacaan intaas kuwa ka daran baa soo socdo kasii muhiimsan waa kuwan wuxuu yidhi wayajibu waxaa waajiba masxuljabiirati jabiirada iyo kabniinka in la masaxo bilmaa-i biyo lagu masaxo idaa lam yakun markuusan suurtagal ahayn ikhraajuha in lasoo saaro meesha laga soo bixiyo qofka kabe baa saaran haddana faashadaa soo baxay faashad baa saaran jeestaa saaran kabay baa saaran meel baa duuban xubnihii laga weesaysan lahaa ah maxaa la samaynaya intii caafimaadka qabtay markuu soo dhaqo kabaygan dushiisa ama waxaan meesha ku duuban biyow saa ugu masixin koow shorootooyinka iyo jeesooyinka iyana waa la mid haddaanba kabaygoo dhan meesha laga saari karin saasuu samaynaya marka meeshaan masaa'il baa ka timaada muhiim ah masaa-ishaan inaan sheegnaa marka muhiima iyaduna kabniinku meeshii la saaraa loo daynaya haddaysan meel fayow qaban qof wax garanayaa fiican marka hore inuu meesha duubo hadday meel fayow qabatay oo laga bixin karo iyadoo aan qofkii dhibgaarin waa la samaynayaa qofkaa marka muxuu samaynayaa xubinkan inta fayow baa la dhaqin meeshaan kabayga ka hooseyso aan biyuhu gaarayna waa in loo booreeyo kabaygii lama bixin karo waa la baqayaa haddii la taataabto qofka dhibaatada awalba loo saaray baa jidha la taaban mayo markaas qofka la xanuujin maayo biyaa lagu masaxaya meeshii ay ku duubantaho dhaawaca dusheeda oo kore oo nabarka biyaha la taabsiin mayo meesha kore waa gacantaa loo marinayo waay marka dhowr masalaa meeshaan ka imaanaysa shan suuraa meesha imaanaysa shan masalo saddex ka mida salaadda waa la soo celiyaa laba ka midana lama soo celiyo kabay baa qofka saaran xubinku ka saaran yahana waa xubnaha laga boorayso waa xubnahee wejiga ama labada gacnood haddii mar qofku kabayga ama sharootadu ka saaran tahay ama wejiga ama labada gacnood ama daahir ha lagu saaro qofkao weese qaba ama yaan lagu saari ama in fayow ha lagula duubo ama yaan lagula duubin yaa salaada waa la soo celinaya mar hadday wejiga iyo labada gacnood saaranta acdaau tayamum baa la yihahdaa xubnaha laga booraysaa la yihahdaa masalo labaad kabaygu waa saaran yihi laakiin xubnaha booraysiga ma saarna wejiga iyo labada gacnood ma saarna laakiin waxaa lagu duubay jirkii in dhan oo ka midahoo aan baahi loo qabin intii loo baahnaa kabaygu la qaban lahaa nabarka geesihii maaha in kaloo badan oo dhinacyadaabaa lala duuba laakiin ha la saaree daahir laguma saarin qofku ma weyse qabin markii la saaray waaba lug soo aan weyse qabin baa meeshii la saaray in dheeraadana waa qabatay waa la soo celinaya waa la masale labaad waxaa kaloo la soo celinayaa xubnihii booraysiga kabayguma saarna maalan wuxuu saaran yahay lugaha oo kale meel dheeraadana laguma duubin laakiin weyse qabla-aan baa lagu saaray hadduu wax garanayo marka hore isagoo weyse qaba kabayga lugta laga saari lahaa weligii salaad ma socosheyn intaasoo bilood haddii kabaygu saaran yahay qadar dheeraadoo tiro badanna aan lagula duubin ee kabayga iyo intausan ka maarmi karin keliya lagu duubay saddexdaa masalo waa la soo ceshaa laba masalena lama soo cesho labada aan la soo celin waxa weeye kabay baa qofka saaran xubnihii booraysiga kama saarna wejiga iyo labada gacnood ma saarna jir dheeraada ama meel dheeraadana laguma duubin dahaaro qabna waa lagu saara waa lug maalan intii loogu talagalay keliya kabayga lagu qabtay waana weyse qabay waxba soo celinayo taa hadda sheegan masalada labaadaan la soo celinayo waxa weeye booraysiga xubnihii ah- booraysiga kabaygu ma saarna wejiga iyo labada gacnood ma saarna wey meel caafimaad qabtana lamaba saarin oo aan dhaawac ahayn waaye intii nabarkii keliya sharootada saa loo saara dhag ama duhri ha lagu saaro ama yaa lagu saari iyana waxba soo celmaya nabarkii keliya ku dheganta intaas weeye horta masaa-isha imaamu nawowi baa marka wuxuu isagu majmuuciisa ku doortay sheekh musani hadal uu yidhi oo ah war qofkabay saaran yahay wax salaada qaleeyaan la dhihin mutlaqanba meeshaw doono ha ka saarnaato intay doonto ha la ekaato maxaa yeelay salaad kasta oo waktigaas qofku joogay ku waajibtay oo uu la yimid khalalbaha dhex gale lama soo qalleeyo wadiifadii waktigan loogu talagalay intuu awooday wuu sameeyey waaba si u roon dadka madabka hadda sida ku xooga badan maaha laakiin imaamu nawowi iyo musani baa hawshaas s- ku raacay oo imaamu nawowi baa musani ku raacay daliil cadna ma haynay dheheen sidaa khilaafsan masaa-isha marka booraysiga iyaguna waa sidaas weeyaan biyo yar baa qofkii hela kumana filna weese uguma filna biyihii agyaal ma weesaysan karo kuwan horta ha halaago biyahan ha isdhaafsho wejigaya ha kusii dhaqo markay ka go'da ha yihahdo biyihii igu filnaan waaye markaa kabacdi ha booraysa markuu tasaa u fiirshay yihahdo intaan yartaa kolle wax ii tarmayso iska booraysa biyo maada waayin baa lagu leeyahay fattaqullaha ma stadactu intaa awoodi samee horta intaan horta maxaa u isticmaali weyda aa taas baa laga rib sidaas baa marka qofkii kabaygu saarnaa iyo sharootooyinka iyo waxyaalaha lamidka jeestooyinka iyo faashadaha iyo waxaa lamida ku xiran yihiin isaguna sidaas buu isticmaalaya ayib xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam rag saxaabaa iyo safar ku jiray nin ka mid ah baa madax nabar looga dhufto waa la daqray markaasuu misna isku junubay wuxuu la hadlay raggii la socday wuxuu yidhi wax ruqsaa ma ii haysaan inaan boorayso war annagu ruqso kuma haynaa la yidhi biyaa bay haysataaye ninkii waa qubays ila waa junubi dee maskaxdii baa biyihii ka galeen waa dhintay nebigaa loo yimid calayhi salaatu wasalaam ninkii waa dhintay baa la yidhi annagaana saan nidhi nebigu wuxuu yidhi qataluuhu qatalahumullahu iyagaa dilay alla halaaye maxay saa ugu fadwoodeen oo masalada sidaas ugu sheegeen alaa sa'aluu id lam yaclamuu maxay ummadda cilmiga le wax u weydiin waayeen haddayse iyagu garanayn waxaadan garanayn lagama jawaabo fa inamaa shifaau lciyi jaahilka daawadiisu waa as-su-aal waxweydiin waxaa jaahil ka tahay daawadeedu waa su-aal war waxaas maxayt ninkaa waxaa ku filnayd baa nebigu yidhi inuu iska boorayso nabarkana wax yar la saaro een, wakaas jirka kale fayowna uu dhaqo intaasaa isagoo dhan ba ku filnayd والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب